إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada warka fiidnimo ee warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgallo qorshaysan ka fuliyey gobolada baay iyo gedow faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha ka dhashay qarax ay mujaahidiintu ka fuliyeen duleedka magaalada musegawaay la taliya ka tirsan xafiiska ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka xamse cabdibarre ayaa sheegay inay iska casishay xilkii ay haysay dowladda kenya iyo etoobiya oo qayb ka ah duulaanka soomaaliya ayaa gaaray heshiis iskaashi xagga ciidanka ah iyagoona sheegay inay isku garabsanayaan dagaalka ka dhanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab xildhibaan ka tirsan dowladda kenya ayaa sheegay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay haysato dhul ballaaran oo dhaca koonfurta soomaaliya dowladda federaalkana aysan awoodin inay tallaabo qaado munaasabad lagu gunaanadayey olole dacwi ah oo labadii bilood ee ugu dambeysay ka socday baadiyaha saddex degmo oo shabeellaha hoose ah ayaa ka dhacday degmada kurtunwaarey ee wilaayada shabeellaha hoose in ka badan toban ruux ayaa ku dhintay roobab ka da'ay qaybo ka mid ah dalka uganda موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgallo qorshaysan ka fuliyey gobolada baay iyo gedo warkan iyo war kale oo ku saabsan faahfaahin dheeraad ah oo laga helayo khasaaraha ka dhashay qarax ay mujaahidiintu ay ka fuliyeen magaalada musegawa wararkaasi waxaa inoo haya maxamed sheekh ciidamo aad u hubaysan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay dagaal culus waxay ku qaadeen xirada ciidamada maamulka isku magacaabay koonfur galbeed ay ku leeyihiin deegaanka goofguduud buurey ee dhacaduleedka magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay in muddo jabaqda rasaasta ayaa ka dul hiraacaysay xirada ciidamada maamulka la baxay koonfur galbeed ilaa iyo haatanna ma soo garin faahfaahin dheeraada oo ku saabsan weerarkaas markaaniyo gobolka gedo ee koonfurta soomaaliya guutada qaraxeed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay weerar qaraxa waxay la beegsadeen bar kontarool oo ciidamada dowladda federaalka ku leeyihiin degmada beled xaawo ee gobolka gedo waxaa jira khasaare soo gaaray ciidamadii lala beegsaday qaraxa markaaniyo gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helay qarax ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen duleedka magaalada masagawaah ee gobolka galgaduud dhimashada ayaa gaartay saddex askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka sidoo kale waxaa ku dhaawacmay hal askari la taliye ka tirsan xafiiska ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka xamse cabdi barre ayaa sheegay inay iska casishay xilkii ay haysay cabdalla mukhtaar ayaa warkaasi faahfaahinaya shamso cabdulqaadir xaaji daahir oo ah la taliyaha arrimaha waxaa loogu yeero xuquuqda haweenka ee xafiiska ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ninka lagu magacaabo xamse cabdi barre ayaa sheegtay in ay iska casishay xilkii ay ka haysay xafiiskan iyadoo u aanaysay dhibaatooyin ay kala kulantay qolyaha ay la shaqayso sida ay warka u dhigtay qoraal ay soo dhigtay barta ay ku leedahay facebooka ayay ku sheegtay shamso in waayadii u dambeysay ay la kulmaysay cadaadis iyo culeys joogto ah taasoo salka ku haysa in siyaasad ahaan ay taageersan tahay axmed madoobe hogaamiyaha maamulka la baxay jubbaland anigoo ah shamse cabdulqaadir daahir ahna la taliyaha sare arrimaha haweenka iyo xuquuqul insaanka ee xafiiska ra-iisul wasaaraha xukuumadda waxaan halkan ka caddaynayaa in aan si rasmi ah isaga casilay xilkii aan ka hayay xafiiska kadib markii aan arkay cadaalad darro bahsan ku tagrifal awoodeed iyo farogelin joogto ah duudsiin xuquuq iyo caburin shaqo oo la xiriirta shaqadii la ii igmaday ayay ku tiri qoraalka ay soo dhigtay barta ay ku leedahay facebooka tallaabada iscasilaadda ee ku dhawaaqday haweenaydan ka tirsan xafiiska xamse cabdi barre ayaa ku soo aadaysa iyadoo khilaafka u dhexeeyo maamulka isku magacaabay jubbaland iyo dowladda federaalka uu marayo halkii ugu sarraysay horeyna ay xilkooda isaga casileen shakhsiyaad ka tirsan xafiiska ra-iisul wasaaraha kuwaasoo siyaasad ahaan taageersan axmed madoobe dowladda kenya iyo etoobiya oo qayb ka ah duulaanka soomaaliya ayaa gaaray heshiis iskaashi xagga ciidanka ah iyagoona sheegay inay isku garabsanayaan dagaalka ka dhanka ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab warbixinta warkani waxaa eegaya cabdiqaaliq macalin cabdiweli wafdi militari oo ka socda dowladda kenya ayaa gaaray magaalada adis ababa ee caasimadda dalka etoobiya halkaas oo ay kulamo kula yeesheen saraakiisha ugu saraysa ciidanka etoobiya wafdiga dowladda kenya ka socday ee gaaray dalka etoobiya waxaa horkacayay taliyaha guud ee ciidamada kenya waxaana wadahadalada labada dhinac dhex maray lagu sheegay in lagu xoojinayo iskaashiga militari ee ka dhexeeya labada dal marka laga hadlayo duulaanka ay ku joogaan soomaaliya taliyaha ciidamada etoobiya birhanu jurla oo kulanka shir guddoominayay ayaa sheegay in dhinacyada kenya iyo etoobiya ay ka go-an tahay inay si dhow isaga kaashadaan arrimaha amniga iyo dagaalka ka dhanka ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab kulanka dhex maray saraakiisha ciidamada etoobiya iyo kenya ee ka dhacay magaalada adis ababa ayay dhinacyadu waxay isku dhaafsadeen xogo iyo macluumaad la xiriira arrimaha militariga iyo duulaanka soomaaliya waxaana muuqata in etoobiya aada u danaynayso inay soo dhowaysato kenya si ugala sii shaqeeyo in ciidanka etoobiya ay qayb kasii ahaadaan duulaanka soomaaliya bishii febraayo ee sanadkan sii dhammaanaya ayay ahayd markii taliyaha ciidamada etoobiya burhanu jurla iyo wafdi oo hogaaminayo ayaa gaaray magaalada nairobi iyo caasimada kenya halkaas oo ay kulamo kula yeesheen madaxda sare ee ciidamada militariga kenya kenya iyo etoobiya ayaa kaalin udub dhexaad ah ka qaadanaya duulaanka shisheeyaha ee soomaaliya labadan dal ayaana gumaysi ku haysta dhul soomaaliyeed waxaana intaa u dheer in xilligan ay usii xusul duubanayaan inay qaataan dhul dheeri ah arrintaasina waxaa ku gacan siinaya siyaasiyiinta soomaalida ee shisheeyaha ku daaban xildhibaan ka tirsan dowladda kenya ayaa sheegay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay haysato dhul ballaaran oo dhaca koonfurta soomaaliya dowladda federaalkan aysan awoodin inay tallaabo qaado farxaan cali cabdulaahi ayaa warkaasi soo jeedinaya xildhibaan ka tirsan dowladda kenya ayaa sheegay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay haysato dhul ballaaran oo dhaca koonfurta soomaaliya dowladda federaalkana aysan awoodin inay tallaabo qaado faarax macalin oo ka mid ah xildhibaanada dowladda kenya ayaa mar uu waraysi bixinayey waxa uu shaaca ka qaaday in dowladda federaalka ay tahay mid taag daran oo aysan awoodin inay wax dhaqaaq ah samayso waxa uu sheegay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay haysato dhul ballaaran oo dhaca koonfurta soomaaliya go'doonna ay gelisay magaalooyinka waaweyn ee dalka sida muqdisho iyo kismaayo kuwaas oo uu tilmaamay in duleedyada ay u fadhiyaan ciidamada mujaahidiinta xamar kama qaban karo xamar meel fog iska badaa bila soomaaliya markaad ka baxdo shan boqoloo tilaaba kama qaban karo waxay hortaa nimankii baa ku dhex jiraan waddankaas oo kan maalin kasta ay liday iyo meel kasta ay qarxinayaan ma ilaan jilib bay haystaan oo jamaamay haystaan oo waxay haystaan maxay ahayd bu'aalay haystaan oo meel kastoo dhan bay haystaan oo saaku iyo nusduniya iyo hargaantikuusow iyo dhulkii oo dhan bay haystaan baardheer korkeeda haystaan oo koonfur bay haystaan afadow xamar kismaayo kama soo bixi kartid shan kilomitir markaad ka soo baxdo cabdalla biro almiya meesha magaceeda la oran jiray yaa degan iyagaa degan oo haysta halkaasay joogaan waxba kama qaban kartid haddaba hadalkan xildhibaanka ayaa ku soo aadaya xilli xiisad culus ay ka taagan tahay deegaano ka mida jubbada hoose kadib markii deegaanka raskamboni oo dhanka koonfur laba boqol toddobaatan iyo afar kilomitir kaga beegan kismaayo maalmo ka hor dowladda federaalku ay geysay ciidamo ka dhan ah axmed madoobe munaasabad lagu soo gunaanudayey olole dacwo ah oo labadii bilood ee ugu dambeysay ka socday baadiya saddexda degmo ee shabeellaha hoose ayaa ka dhacday degmada kurtunwaarey ee wilaayada shabeellaha hoose warbixinta warkaasi maxamed sheekh ayaa soo gudbinaya xafladan oo lagu soo gebagabeynaya xamlo labadii bilood ee lasoo dhaafay ka socotay miyiga saddex degmo oo dhaca gobolka shabeellaha hoose ayaa ka dhacday degmada kurtunwaarey ololahan ayaa loogu magacdiray dacwatul qabaa'il taasoo ay ka faa'iidaysteen dadka ku nool degmooyinka kale ah braawe qoryoole iyo kurtunwaarey oo dhammaantooda wada dhaca wilaayada shabeellaha hoose xafladan ka dhacday kurtunwaarey ayaa waxaa kasoo qayb galay waxgarad ducaad iyo mas-uuliyiinta ugu sarraysa wilaayada ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay suldaanka guud ee beesha jiido suldaan sayid isagoona marka hore u mahad celiyey xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa uuna sheegay suldaanka in daacwada meelo badan gaartay intaas kadib waxaa kaloo dhammaan iyo bogaadam u jeedinaynaa xarakatu shabaab almujaahidiin oo ugu horeeya amiirkeena guud abeyda iyo waaligeena walaayada shabeelle sufla sheekh cabdisamed abu cabdiraxmaan iyo walaayada degmooyinka iyo marse sharafta kala duwan ee kasoo qayb gashay xafladan oo loogu talagalay xiritaanka labadii bilood ee aryaafa ku dhex socotay beesha reer jiido inay nagala soo qayb galaan nabadoonada waxgaradka ducaadii dhammaantiina waxaan leenahay insha allahu tacala jasaakum allah khayran nin walbow saanta uu soo qaaday ajar saanta allah ka siiyo miisaanka xasanaadka allah u saaro intaas kadib anagu maanta waxaa u fadhinaa barnaamij oo laba bilood ka dhex socday guud ahaan gobolka gaar ahaan saddexda degmo hadda la sheegay degmada baraawe iyo degmada kurtuwaari iyo degmada qoryooli oo loogu talagalay dacwato qabiil ama dacwato aryaaf labadaas bilood waxaa la dhex joogay beesha reer jiido reer jiido keliya ma degana deegaanka magacay jiidaha wadato laakiinse ummad badan oo muslimiin ah walaalaheena nala degan ayaa dacwadeen si toos ay u gaartay ducaadii intii ay socotay xafladda khitaamka u ahayd ololahan ayaa waxaa munaasabada ka hadlay salaadiinta kale ah suldaanka guud ee beesha midifle suldaan nuur xaaji isxaaq iyo suldaanka beesha xawaadle ee koonfurta soomaaliya suldaan aadan tifow xasan haddaan la barana hooyada iyo gabadheeda isma fahansiinlayn soo ma barashadaan horta oo baraarugan oo xarakatu shabaab mujaahidiin amiirkeeda sare iyo keeda gobolka shabeelle hoose kuwa degmooyinka hadda la xusay saddexda degmo ah intaba waxaan leenahay jasaakum allahu khayran alxamdulilaah dacwadan iyada ah ilaahay ka soko waxa wakhtiga ku bixiyey sababna u ahaa waa jiiddo waay laakiin runtii midhahaas jiiddo keligeed ma guranin dhammaanteen aa guranay ilaahay baa ku mahadsan bal waxaan ugu mahad celinaynaa jiiddo maxaa yeelay goobjoog baan ka ahayn waxa dhacayey iyo qaabkay u dhacaayeen waxa ay sheegayaan maclimiinta waa saxiix xarakada oo uu hadda waaligeena noo joogo oo wakiil noogu yahay waxaan ka codsanaynaa wakhtigan gaaban dacwadan waa la fahmay dadkuna meel fiican ay marayaan dacwaddaas waxay u baahan tahay tuulo kasta in dad khaas ah loo dayo waa u baahan tahay ugu dambeyntii waxaa munaasabadda soo xiray waaliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose a-sheekh cabdisamed abu cabdiraxmaan waaliga ayaa marka hore daaha ka roga hadaafta laga lahaa dacwatul qabaa'il waxa uuna la dardaarmay beesha jiido iyo qabaa'ilka kale ee dega wilaayada waxa uuna la dardaarmay beesha jiido iyo qabaa'ilka kale ee dega wilaayada isagoona sheegay inaysan ka agran doonin inta uu karaankoodu leegyahay waxaa kaloo ka mid ah dacwatul qabaa'il ama dacwada ahdaafta ay leedahay taa beddelkeeda in la faafiyo akhlaaqda fiican nebi sal alay wasalam aan ka soo gaarnay wa innaka la calaa khuluqin cadiim oo ilaahi subhana watacaala leeyahay nebigiisa uu ku ammaanayo in la faafiyo habdhaqanka wanaagsanaa ee nebi maxamed sal alay wasalam aan ka soo gaarnay diinteena ina fartay waxaa ka mid ah ahdaafta laga lahaa dacwada in la zuuliyo munkaraadka ka dhex jiro bulshada dhexdeeda akhyaare marka jazaakum allahu khayran beesha si guud iyo beelaha kale waa ugu mahadnaqaynaa insha allahu tacaala wixii tabarteena ay la egtaana insha allahu tacaala waan sii wadaynaa waxaan ka rajaynaynaa insha allah beelaha kale inay u istaagaan dacwada insha allah qabaa'ilka kalena waa un gaarsiin doonaa insha allah fursadeeda iyo insha allah tacaala waktigooda idinkana ku talagala ogaada annaga insha allahu tacaala waxaan ku jirnaa dagaal dagaalka nin kasta waxa weeyaan faqriga uu ku aadan yahay ka soo dhalaalo odayaasha waxaa la rabaa ummadda inay u ilaaliyaan diintooda qiyaamana waa la idin weydiin doonaa hataa ka gaabisaan intaasaa insha allah tacaala ku gabagabayn lahaa ilahi subhana tacaala roob khayr qaba hana siiyo ilahi subhana tacaala deegaanada hanoo barwaaqeeyo ilahi subhana taala waxaan weydiisanaynaa acmaasha aan qabanay inuu mid ikhlaas alla inuu nooga yeelo alla dartiis mid naga tahay ilaa alla nooga yeelaan weydiisanaynaa hada wabillahi towfiiq
si kastaba ahaatee wilaayada shabeellaha hoose ee dhacda koonfurta soomaaliya ayaa waayihii dambe waxay wadi olole sare loogu qaadayo wacyiga bulshada ku nool wilaayada iyadoona had iyo jeer u taagan sidii ay u haqabtiri lahayd baahiyaha kala duwan ee dadweynaha warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan in ka badan toban ruux ayaa ku dhintay rabab ka da-ay qeybo ka mid ah dalka uganda wararka naga soo gaaraya dalka uganda ayaa ku waramaya in dalkaas ay ka da-een rabab mihigaan ah oo dhaliyey khasaare nafeed iyo mid hanti inta ilaa iyo hadda xilligan la ogyahay waxaa rababka oo dhulgo-o watay ku nafwaayey shan iyo toban ruux waxaana ilaa iyo haat nolol iyo geeri lagu heenin in ka badan toban ruux sarkaal ka tirsan booliiska uganda ayaa wariyaasha u sheegay in ay dhimashadu gaartay shan iyo toban ruux waxaana uu inta raaciyey in la la-yahay boqoltonisaddex ruux kadib markii rabab dhulgo watay ay ka da-een lix tuulo oo ka tirsan uganda dadka dhintay waxaa ku jira caruur sida laga soo xigtay guddoomiyayaasha tuulooyinka ay rababka ka da-een sawiro warbaahinta gudaha ay baahisay ayaa muujinaya khasaaraha baaxadda leh ee ka dhashay rababka sarkaal u dhashay kooxda gurmadka ayaa sheegay in ay weli wadaan gurmad ay u fidinayaan dadka ka badbaadiyay rababka isagoona xusay inay suuragal tahay in dhimashadu ay intaa ka badato dowladda uganda ayaa soo saartay digniin ku aadan rababka mihigaanka ah oo suuragal ay tahay in maalmaha soo socda ka da-aan gudaha dalkaasi uganda warkii alfurqaanna xilligan waa naga intaa